Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland ayaa degmada Dahar ku qabatay shirka wadatashiga bulshada ee mas-uuliyiinta dowladda. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, xildhibaano, maamulka dowladda hoose ee degmada Dahar iyo mas-uuliyiin kale. Maxamed xasan oo ka socday ururka Ponsa ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay shirka.
kulankan oo wadatashiga bulshadii deegaanka iyo maamulka degmada ay iskugu yimaadeen wuxuu daba socdaa qiimeyn aan dhowrkan beri ku joognay degmada Dhaxar qiimeyntaasoo mataqaanaa hordhac u ahayd barnaamij dhowaan ka bilaabmi doona degmada Dhaxar oo ah barnaamijka dowlad wanaag oo lix degmo ay Dhaxar ka mid tahay ka shaqayn doona insha Allah wasaaradda arrimaha gudaha runtii waxaa ka go'an inay dowladaha hoose u qaranto hadda doorashooyinna waa qabsanayo dhammaan hadda xildhibaanada halkan fadhiyaay waxay ku yimaadeen doorashooyinkii dhowaan dhacayo qof iyo cod shacabkuna waa shacabkii doortay bay ka yimaadeen marka waxaan insha allah xoojinaynaa in dowladaha hoose laga shaqeeyo in la horumariyo in guud ahaan laga shaqeeyo sidii dadka iyo bulshada reer puntland loogu shaqayn lahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland xasan yuusuf ayaa bogaadiyey shirka sida laga warbixiyey halkan saaka waxaan isugu nimi inaan ka wada arinsanno barnaamijka mashruuca halkan ay ka sheegeen tiimka bunso oo mashruuca dowlad wanaag oo degmada dheer ay ka mid tahay lix degmo oo laga fulin doono sida warbixinta lagu sheegay sidii looga faa'iidaysan lahaa bulshadu aragtiyahooda iyo talooyinkooda ay ugu beerin lahaayeen baahiyaha jira iyo biroritiga say u kala leeyihiin iyo meelaha waxmarayaan iyo caqabadaha iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa mashruucaas ayuu ujeedaduhu daaraa inaan iska kaashanno baahiyaha jira iyadoo bulshadana talooyin laga warinaayo maamulkana talooyin laga warinaayo laisku beerinaayo hay-adduna ay ku duuli doonto insha allah qorshayaashaas sidii loo hirgelin lahaa ama waxa weeye baahiyaha deegaanada ka jira wax looga qaban lahaa kulan aad u muhiima u ahaa waxaan rajaynayaa wixii discussion iyo dooda ah waa la sameeyey wixii aragtiya lagu beerin lahaana waa lagu beeriyey marka koowaad waan soo dhaweynana mashruuc haddaan nahay maamulka degmada dhaar iyo bulshadiisaba insha allah waxaan rajaynaa inaan sida ugu habboonna aan uga faa'iidaysan doonno annagoo muhiimad siin doona sidii loo kala warqaadan lahaa baayahan aan ugu gudbin lahayn bunsa iyo p n g iyo kaalo oo waxa weye mashruucan qayb ka ah iyo soomaaliya stability fund ssf oo iyaduna dhaqaalaha ku bixin doonanta insha allah daraf walba inaan warbixintiisa la shargeyno rajaynaa bulshadana waxaan rabnaa in sidaan ugu wada shaqaynay inaan talooyinka iyo aragtiyaha ku biirino mashruuca hadha wixii la qabanaya inaan ka wada shaqayno iyo guud ahaan horumarka deegaanka inta u socda shirkan ayaa waxaa lagu gorfeyn doonaa sidii shacabkii mas-uuliyiinta degmada dhahar ay u wada shaqayn lahaayeen horumarka xasiloonida nabadda iyo mashaariicaha